markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
horimaadka diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosmay faransiiska iyo aljeeriya oo ka sii diray dabayaaqadii toddobaadkan ma uu keenin oo keliya dib u soo xoqid dhaawacyadii xilligii gumaysiga baariis ee aljeeriya laakiin waxaa su-aalo laga keenay hogaaminta labada mas-uul ee faransiiska iyo aljeeriya barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay idmo waxaaynu ku eegaynaa taariikhda labada dal oo kooban iyo halka uu salka ku hayo isfahwaaga labada dal ka dhex abuurmay madaxweynaha faransiiska ayaa dhowaan sheegay in dalka aljeeriya lagu xukumo nidaam siyaasadeed oo milatary taariikhda dalkaasna gebi ahaanba dib loo qoray taariikhda dalkaasi kuma salaysna xaqiiq dhab ah ayuu yidhi laakiin waxaa lagu seesay nacayb ku wajahan faransiiska waxa uu su-aal ka dhigay inay jirtay ummad reer aljeeriya ahayd iyo in kale ka hor intaanu faransiisku gumaysi ku qabsan dalkaasi tan ayaa meesha ka saartay inuu faransiisku dhayo dhaawacyadii ummadda reer aljeeriya kasoo gaadhay xilligii dalkaasi ay ku sugnaayeen si ay labada dal u wanaajiyaan xidhiirkooda sidee ayuu haddaba ahaa gumaysigii faransiiska ee aljeeriya su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cabdilaahi cartan oo ah taariikhyahan ka faalooda arrimaha afrika iyo islaamka degana magaalada lesta laga bilaabo kun sideed boqol iyo soddonkii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii wuxuu faransiisku gumaysanayey ama u haystay waddanka maanta loo yaqaan algeria markay ahayd kun sagaal boqol konton iyo afartii ilaa iyo kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa jiray dagaalo badan oo gobonimo doon ah oo algeriaanku ay ka shaqeeyeen waxaana lagu qiyaasay inay ku dhinteen hal milyan qof oo algeriaana meesha ay kaga dhinteen faransiiska labaatan iyo lix kun qof oo ah arrin ay faransiiska qarsaneen ama diidaan waxaa meeshaaseeto ka dhashay saxiix loo bixiyey avion agreement ama heshiiskii avion waana meeshay ku habeen maxaa la dhahaa gobonimadii dalkaaseyta algeria markii ay macron hortiisa madaxweynihii ka horeeyey wuxuu ku tilmaamay wakhtiyadii ay gumaysan jireen dhulkaaseyto inay ahayd mid ugu daran gumaysigii soo maray taariikhda aadamaha sidoo kalena macron markuu tartamayey wuxuu ku tilmaamay gumaysigaasayto crime against humanity ama dembi xadjir ku ah bini-aadamnimada maalmo uun ka hor intii aanu hadalkan ka cadhaysiiyey algeria madaxweyne macron oo dhan dowladdiisu waxa ay sheegtay inay kala barayso fiisayaasha ay siiso dadka uga soo safraya algeria halka waddanka tunisiyana boqolkiiba soddon la yarayn doono gabriel atal oo ah bayeen u hadlay baariis ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen ay yihiin muhiim iyada oo dowladahaasi ay diideen in dalalkooda lagu celiyo dadka aan u aragno ayuu yidhi inaanay habbooneyn inay faransiiska sii joogaan ee halkaas ka soo jeeda dowladda algeria ayaa u yeedhay danjarihii u fadhiyey faransiiska taasina waxaa xigtay in algeria u diiday faransiiska inay diyaaradahooda dagaalku isticmaalaan hawadooda oo ay usii maraan gobolka saaxil ee howlgallada milatari faransiisku ka wado algeria waxaa kale oo ay faransiiska ku eedeysay inuu dhex galo arrimaha daakhiliga ah ee dalkooda waxaa kale oo jirta in dad badan oo kasoo jeeda wadamadii uu faransiisku gumaysan jiray ay aaminsan yihiin in weli uu jiro gumaysi casriyeysan iyaga oo dhex mara madaxda dalalkaasi waa kan mar kale maxamed cabdilaahi cabtan haa waa run oo aada iyo aada buu u farageliyaa faransiisku meelo badan arrimaha gudaha ee khuseynin asaga faransiiska gaar u ah algeria sida hadda inuu mar qaarkood ka hadlay inay madaxdoodu yihiin madax ad adag inaan lala hadli karinin odayaal ah wixii horey u dhacay oo gumaysiga ku saabsanaa oo nabar ahaa oo bini aadanka iyo bulshadaasayta saameyn weyn ku yeelatay wuu beenayaa oo meelo badan macron uu ku jiraa jiray uu ka hadlay baa jirtay uu leeyahay ka socda arrintaasayto waa la dhaafay maanta kuma noolidin waxaa kaloo soo raaca milatariga dhaqdhaqaaqa dhanka dhaqaalaha iyo ekonomiga waana si arin aan gaar ku ahayn algeria laakiin dowladaha francophone la dhaho ay wada qaybsadaan dhinaca kale dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin inuu faransiisku ka xun yahay waddamada turkiga iyo algeria oo aad baryahan dambe isugu soo dhowaanaya gumaystihii yurub ee qabsaday africa iyo meelo badan oo ka mid a asia oo ay u badan yihiin muslimiintu weli waxa ku adag isbeddelka iyo taariikhda la joogo dad ay haysan jireen inay la xisaabtamaanna aad ayay uga soo horjeedaan algeria ma ay filaynin in ay hadaladani ka yimaadaan madaxweynaha faransiiska sida uu sheegay yuusuf boundel oo ah professor cilmiga siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda qatar dhinaca kale macron ma uu filayn inay jawaab heerkaas gaadhsiisan ka bixiso hadalladiisa algeria waxa aanu iminka bilaabay hadallo gubaadsi ah oo uu doonayo inuu xaaladda ku dejiyo intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cabul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay markana